wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka la baxay puntland cabdi saciid faarax juxa ayaa isagoo ka hor hadlayey baarlamaanka maamulkaasi waxauu faahfaahin ka bixiyey tiro dadka etoobiyaanka ee bilooyinkii lasoo dhaafay kusoo qulqulayey deegaanaduu ka arrimiya maamulkan wasiir juux ayaa tilmaamay inuu ku dhawaad soddon kun oo etoobiyaan ay soo galeen deegaanada ay ka arrimiyaan tobankii bilood ee lasoo dhaafay isagoona walaac ka muujiyey culayska sisotoriga ee ka dhashay qulqulka xabashida isagoo afka ka dhowranaya inuu ku dhawaaqo magaca etoobiya ayuu wasiirku sidoo kale sheegay in horey uu maamulka u martigeliyey dad badan oo etoobiyaan ah kuwaas oo tiradooda ku sheegay in ka badan afar boqol lixdan kun oo etoobiyaan ah oo uu tilmaamay inay xaalado adag geliyeen magaalooyinka waaweyn ee maamulkan tusaalahan waxaan rabaa inaan idiin siiyo bishii janawari ilaa iyo bishaan oktoobar barakaca tiradiisii oo ahaa siduu u qulqulayey bil kasta intii ka soo gashay halkan waxayna afragku waxa weeye saddex kun iyo afar boqol laba kun iyo afar boqol laba kun ilaa saddex kun inuu dhigata ayaa soo gelaysay tobanka bilood janawari ilaa oktoobar waxaa dalka soo galay labaatan iyo toddoba kun iyo siddeed boqol iyo labaatan iyo saddex qof ayaa soo galay runtii waxaa jira welwelo laga qabo xagga amniga oo qaarkood ay meelaha ku leexdaan waxaa jira waxyaalo la xidhiira xagga caafimaadka tuugsiga iyo nadaafadda magaalooyinka oo caqabadaha ah iyadana waa jiraan tirada guud ee qaxootiga waa afar iyo toban kun saddex boqol iyo afartan tirada barakacyaashu waa afar boqol iyo koob iyo konton kun saddex boqol labaatan iyo labo tirada kaamabka ama xeryaha qaxootiga ee ku yaalla puntlandna waa ilaa boqol iyo konton kaam walaaca ka soo yeeraya maamulka la baxay puntland ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafay ay si sotarayeen dadka ka cabanaya qolqolka etoobiyaanka soo buuxdhaafiyey deegaanada iyo degmooyinka uu ka arrimiya maamulkan waxaana bulshada si isku mid ay uga cawdeen dhibaatada ay kala kulmayaan arrintan iyagoo tilmaamay in haddii deegaanadaasi laga saari waayo ay iyaga iska saari doonaan
naga saara ma rabno etoobiya ma rabno ma doonayno ma doonayno ma doonayno dalkayaga lama doonayno etoobiyaan etoobiyaankana laga saaro si degdegana ha noola saaro naga saara ma rabno etoobiya inna laga saara baanu doonaynaa si sharaf leh oo aan xumaani ku jirin in dalkaa loogu celiyo dadkaa dalkiisa loogu celiyo annagana dhibaataynu hayo dowladdana waxaan ka codsanaynaa si degdega dadkaa nooga saaraanin oo naga celiyaanin hadday saari waayaan annagaa saarayna gacan iyo baan faraanu ula tegaynaa fara kulun bay nagu hayaan hanala ka qabto dhurwaagiibaa cunay haadkara wax ka dharge jeedaana dalkeenna inay u haraan bay rabaan naagihii bay wadaan nimankii bay wadaan carruurtii bay wadaan odayaashii bay wadaan wiilashii bay wadaan xaggee u jeedaan idinku maxaa idinka siiya maxaa idinka siiya naga saara ma rabno etoobiya dadka etoobiyaanka ah ayaa muddooyinkii dambe si raxraxan u soo gaarayey dhulka uu ka harimiya maamulka la baxay puntland